asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadyoga sharafta leh ee madasha sigistii ku jira marka hore waxaanu ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka la magac baxay saadaasha madasha sigisty oo had iyo jeer halkan idinka soo gala haddaba maanta waxaanu khadka telefoonka ku tiigsanay ismahaan cabdiraxmaan bootaan oo ah jeer man somali women and ahdi badi on u k joogta oo ah international ismahan waa hooyo professional nersna kolley iyada ayaa inoo sheegi doontaa halka ay kaga jirto ahdi iyo howlaha kale ay iyadu samayso markaynu eegno ismahan aynu eegno waa qofma iyada ayaa inoo sharixi doonta marka hore intaynan u gudagelin su-aalaheena waxaan kusoo dhaweynayaa aadna uga mahad celinayaa ismahan cabdiraxmaan bootan oo iyadu khadka telefoonka inoo ku jirta kusoo dhawow ismahan madasha bismillaahi araxmaan araxiim dadweynaha soomaaliyeed oo caawa iga dhegeysanaya madasha sigisti mudanayaal odayaal cuqaal waxgarad aqoon-yahan wiilal murwooyin gabdho iyo walaalkay asanna suudi oo igu soo xiray caawito xiriirka igu soo xiriiriyey madasha sigisti oo ila yeelanayaan ila yeelanaysaan waraysi gaar ah anigoo ah magacayga la yidhaahdo ismahaan cabdiraxmaan bootaan ismahaan indhaciiro ahna guddoomiyaha garabka haweenka gudaha iyo dibaddaba ee axdi barty iyo yaasiin oo caawa waraysiga iga qaadaya waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aada iyo aad ayaan anaguna sidoo kale kaaga mahad celiynaa waktigaaga qaaliga oo aad noo soo hurtay waraysigeeni inaga oo u guda gelaynaa su-aasha ugu horeysa aanu ku weydiinaynaa ismahaaney waxay tahay dadyo badan kolley madashan ku jira iyo dadyo badan oo kaa dhegaysan doonaa websiteyada waxay isweydiinayaan marka magacaaga lagu dhawaaqo ismahan waa qof ma marka bal xoogaa yar haddii a backgroundkaaga iyo naga siin kartid kusoo dhawow oo noo sheeg qofka aad tahay
aniga ismahaan cabdiraxmaan bootaan baa lay dhahaa ismahaan indhaciiro anigu waxaan ku dhashay magaalada muqdisho waxaan dugsigaygii hoose dhexana uga baxay gobolka nugaal magaalada buurtinle waxaan dugsiga markaan ka baxayna waxaan nersinka ka galay magaalada muqdisho kadibna waxaan usoo baxay toddobaat siddeetan iyo toddobadii odagayga loosoo magacaabay united nationka inuu representative uga noqdo new york siddeetan iyo sideedii iyo siddeetan iyo sagaalkii waxaan deganaa new york baan deganaa kadibna ninetygii markii lasoo qaxay waxaan imid london odaygii wuu dhintay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo caruurteyda aabahood kalena wuxuu ka ahaa dowlad goboleedka puntland uu ahaa awogay cabdullaahi yuusuf axmed ama cabdullaahi yuusuf iyo naxariis janno allaha ka waraabiyo oo u ahaa chief of cabinetka puntland ismaaciil xaaji warsame halka kana waxaan ku sameeyey corasyo nersing ah oo ah updated nersing iyo waxaan sameeyey halti an social care oo koorasyo ah baan sameeyey hal sano oo voluntary work ana isbitaal ku yaalan london baan ku sameeyey oo qeybaha dhan kasoo shaqeeyey kadibna way ishaqaaleysiiyeen oo hadda ase ners baan ugu shaqeeyaa isbitaal ku yaala magaalada london saxufiyadna waanahay oo barnaamij caafimaad baan ku leeyahay t v-ga royal t v oo habeen kastoo arbaca ah lixda maqribnimo soo gala kadibna waxaa dee hadda waa laigu magacaabay dhinaca guddoomiyaha garabka haweenka ee axdi oo hadda aan siyaasadda kusoo biiray awalna dee anigu family siyaasadeedna aan ahaan ka imid asalkaygii waayahay kolley sidaa noo sheegtay dhinac kasta waxaad kasoo jeedaa family dhinaca siyaasadda lug leh inaga oo su-aalaheeni sii wadan doona ahdi dadyo badan oo meesha ku jira ama dadyo badan oo ku dhegaysanaya ayaan maqlin muxuu u taagan yahay goormaase la asaasay axdi waxaa la asaasay haddii aan dib ugu noqdo raadraacan ku sameyno taariikhda soomaaliya axdi waxaa la asaasay markii hore axdi waxaa la dhihi jiray kun sagaal boqol iyo kontonkii baa la asaasay waxaa la dhihi jiray partito liberale somalo baa la dhihi jiray waxaa asaasay odayga magacaas markaa watay xaaki barako ba baa asaasay kun sagaal boqol iyo kontonkii englishkana waxaa lagu yidhaahdaa somali liberal party axdi marka axdi wuxuu u taagan yahay waa cadaalad horumar dimuqraadinimo iyo isqadarin cabdirashiid waxaan kaloo kuu sheegayaa intaas sanadkaas waan kuu sheegay kun sagaal boqol iyo kontonkii in la asaasay laakiin kadib waxaa xisbiga ugu horeysay oo dib loo asaasay labaatankii bishii toddobaad waxaa dib loo asaasay labaatan iyo toddobadii bishii labaad labadii kun iyo labaiyo tobankii baa dib loo asaasay axdi oo lagu asaasay magaalada muqdisho waxaana ka ah guddoomiyaha guud ee xisbiga soomaaliya ka ah brofessor ku nool waddanka turkiga oo la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdiqani ibrahim waayahay marka ulajeedadiina aada u aasaasteen ururkan cadi maxa weeye waa inu siyaasadda galaaba ma inuu soomaaliya wax ka bedelaaba ma inuu horumar iyo dadka tallaabaysan uu wax u qabtoba maxay tahay micnihiisa ururkan uu rabaa inuu soomaaliya gudaheeda ka sameeyo ururkan waa urur axsaabta siyaasadda hadda weli waxaynu ku jirnaa dowladdii awal ahayd ahayd transitional federal governmentiga ahayd oo kumeel gaarka ahayd markii uu madaxweynaha ka ahaa sheekh shariif sheekh axmed cabdiweli cali gaasna uu ka ahaa ra-iisul wasaaraha shirkii lagu qabanayay soddon iyo kowdii bishii shanaad labadii kun iyo labaiyo tobankii lagu qabtay istanbul buu ka qayb galay axdi axdina wuxuu ka yahay registration ka yahay adduunka internationalka dhinaca dibadda aada buu ugu xoog badan yahay halkaas oo lagu lagu soo maaragtay lagu soo afjarayay dowladdii kumaal gaarka ahayd oo loo soo maaragtay lasoo aadayay lugaha loo loo taagayay dowladdii federaalka ahayd oo soomaaliya oo lagu dhawaaqay maaragtay labadii lagu dhawaaqay labadii kun iyo labaiyo tobankii bishii sagaalaad maaragtay loo dooranayay maaragtay xasan xasan sheekh maxamuud madaxweynihii soomaaliya axdi markaas weli ma ayna soo bixinin maaragtay wax axsaabtii siyaasadda ah laakiin wuxuu u taagan yahay insha allah axsaabta siyaasadda haddii ilaaha yidhaahdo oo sanadkan dhammaadkiisa ay ansixinayaan baarlamaanku inuu ka noqdo ka mid noqdo loolanka axsaabta siyaasadeed oo ka qayb qaadan doona haddii ilaahay yidhaahdo doorashada soo socota labada kun iyo labiyo tobanka ismahan aad baad umaadsantahay su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay baryahan ilaa bishii ugu dambeysay waxaa soo baxayay xisbiyo aada u fara badan oo dhinacyo badan ka soo baxayay marka lagu daro kiina idinka xisbi ahaan maxaad kaga duwan tihiin kuwa kale aas leedahay waa kaga duwan tihin annagu waxaan xisbiyada kale uga duwannahay annagu waxaan ka rajiskaraysannahay labada dhinacba xoog aan ku leenahay nalakana aqoonsan yahay internationalka international weliba waxaan ku jirnaa african liberal networka baan ka mid nahay waxaa la asaasay african liberal liberal networka oo aan soo galay waxaan soo galay labadii kun iyo saddex iyo tobankii baan la asaasay african liberalka networka ay ku jiraan ku bahoobeen afartan iyo afar afar dowladood oo afrikaan ah taasaan ka rajiis garaysannahay oo lagu markii lagu qabtay istanbul shirka lagu qabtayna aan member ka ahayn dadkii soomaaliyeed oo markaa transitionalka gobermanka federal gobermanka meesha laga saarayay oo la aadaya dhinaca federaalka member buu ka ahaa axdi barty labadii kun iyo afar iyo tobankiina morocco shir lagu qabtay member baan ka ahayn namibia hadda sanadkan ugu dambeysay oo lagu qabtay madaxweynaha namibia lacalnsaarla calimo saarayeyna waan ka qayb galnay marka annagu waxaan uga gedisannahay annagu hadeertaan markii ugu dambeysay libdamka wadankan liberaalka libdamka oo wadankan ingiriiska ahna waxaan kaga qayb galnay magaalada liverpool shir annagoo lix qofa baan kaga qayb galnay marka waxaan uga gedisannahay annagu waxaan ka dhisannahay dibadda iyo gudahaba waa ka dhisannahay laakiin xisbiyada kale way kama dhisnaa internationalka waayahay waayahay ismahaney marka laga yimaado meelahaad ku tagteen booqashada ama shirar waaweyn ha ahaadeen ama meelaha idinkuba ka raajisanaysatan tihiin banaankaba ha ahaadee markaad intaa ka dhimaadid had iyo jeer haddaynu eegno xisbiyadu waxay ku loolamaan waxyaalaha ay dadka ay rabaan inay madaxda u noqdaan laga rabo inay u sameeyaan dalka soomaaliya waa dalka aad aragtaan oo gubanaya qaraxyadu ka dhacayaan meel kasta iyo xuduud kasta iyo magaalo kasta la isku haysto urur ahaan markaas ka daysaan dibadda waxaad ka qabateen iyo shirarka ka qayb gaseen maxaad ummaddaa u qabateen oo hadhowta odhanaysaan oo reeri waxaasaanu soo qabanay ummadda soomaaliyeed oo soo qabanay haddayna u taagannahay imaan ummadda soomaaliyeed ka saar waad og tahay cabdirashiidow soomaaliya waxaa ka jiray ilaa laga soo bilaabo burburkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ilaa hadda burbur baa soomaaliya ka socday ilaa haddana socda anigu jas shaksiyad ahaan anigu hooyo soomaaliyeed baan ahay waxyaalo badan baan ka qabtay soomaaliya hadday aad tahay aruuris lacageed hadday tahay waxtir hadday tahay dabarucaad dadka xagga joogana oo sooma noo joogay muqdisho madaxdayadii soomaaliya noo joogtayna oo ku jiraan xildhibaano ay ka ah ka mid ahaayeen professor talxa haddaan idin maaragtay dad kasoo qaad qaato oo uu ka mid yahay nin la yidhaahdo cabdullaahi sheikh sheikh cabdullaahi sheekh maxamed uu ka mid ahaa waxaan kuu sheegayaa anagu stiil magaca cahdi hadduu bilowday oo la asaasay laakiin anagu hadda baan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo in aan tallaabo qaadno awal waxaan kusoo jirnay dhismihii ururka axdi iyo horumarkiisii iyo isagoo ah cadaalad horumar dimuqraadinimo iyo isqadarin sheekadaas ereygaas intaas aan kuusoo sheegay baana rabnaa soomaaliya haddii ilaahay yidhaahdo inaan ku maaragtay aan ku hogaamino haddii alla yidhaahdo haddana taabaqaadkii aan ku jirno iyo maaragtay sidii aan tabaabusha sidii abaabulkii saan u gaari lahayn doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka haddii alla yidhaahdo
wayahay ismahanay sidaad haddaba u sheegtay twenty sixteen soomaaliya sida lagu hanwen yahay aan weli laakiin aanay u ekeen inay ka dhacayso doorasho twenty sixteen laakiin dadyo badan iyo siday tahayba la sheegayo inay ka dhici doonto twenty sixteen soomaaliya inay dib loo foodo qof kastiba one man one vote ay noqoto haddaynuba taaba ka soo qaadno urur ahaan idinka weli ma idin dooran madaxweyne madaxweyne ku-xigeen guddoomiye sida aad noo sheegtay guddoomiye waa leedihiin yaa u tartamaya goormaase dooranaysaan ile kolley wakti ma hadhin oo two sixteenka waxba wayna kama hadhinba waa sanad waxaa hadda lagu jira marka yaa idin sharxan oo aad is leedihiin waa sharxan yahay madaxweyne sharxan saxday annaga waxaa hadda musharax u ah xisbiga axdi waxaa musharax u ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya professor cali maxamed geedi baa musharax u ah xildhibaanana waa ku leenahay dowladda federaalka ah waxgarad ah welina albaabku waa u furan yahay ciddii musharax maaragtay loogu wixii loo intii loogu talagalay oo maaragtay buuxin karta musharaxnimada waa waa maaragtay weli albaabkeedu waa furan yahay
wayahay laakiin professor haddii aynu eegno professor professorku weli cali maxamed geedi ma waxa u taagan yahay xilka oo waa doorasho ayaa dhacaysa mise isagaaba hadda ah mise waa musharax ahaan isagu waa candidate weeyaan isagu waa u taagan yahay laakiin doorashaa dhacaysa xisbiga
warka xilligii doorashadu dhici lahayd iyo meeshay ka dhici lahayd dadyo badan ayaa ku dhagaysanaya ma jirtaa xilli aad qoondayseen oo aad leedihiin waxay ka dhici doontaa meesha waxay dhici doontaa taariikhda ay dadyo badan laftigoodu oo u hanqal taagaya siyaasadda soomaaliyeed ay kasoo qayb galaan taasi waxay soo baxaysaa cabdirashiidow hadda weli waxaa la sugayaa baarlamaanka federaalka ah inay soo saaraan maaragtay arrintaa ansixiyaan axsaabta siyaasadeed oo kusoo maaragtay soomaaliya ay u guureyso haddii ilaahay yidhaahdo ansixintaas la ansixiyo markii la ansixiyo ayaa wixii oo dhan soo shaacbixi doonaan haddii aan la yidhahdo wax kasta laakiin hadda inaan ka hor dhaco ma doonayo hadda su-aashaasaan ka jawaabo
waayahay weli waxaan oglahay baarlamaanku imaanu ka fadhiisaan asxaabta sida loo gelayo iyo sharciyada lagu soo baxayo dadyow aada u fara badan ayaa beryahan soo baxaya inay samaystaan xisbiyo weli qaabkii iyo sidii ay usoo geli lahaayeen xisbiyada iyo sharciyadii ay kusoo geli lahaayeen ilaa hadda baarlamaanku isma weydiin twenty sixteenkana wax ka yar sanad ayaa kasii harsan ma umalaynaysaa ismahaan ahaan waxaasoo dhan in meel kasta laga foodo oo soomaali degan tahay in weli aanay baarlamaankii ka fadhiisan xisbiga saqaadkee kusoo gelaya ama sharcigii aanay weli u dejin xisbiyadu kusoo geli lahaayeen ama doorashada uga qayb geli lahaayeen inay doorasho diyaar u yihiin ummaddaas soomaaliyeed xisbiyaduna ay ka qayb geli karaan xilliga kan
ha waan u malaynayaa sababtoo ah waxaan xasuustaa transitional federal governmentigii dowladdii kumeel gaarka ahayd dowladdii badbaado qaran oo cabdu ninka la yidhaahdo cabdiweli cali gaas uu ka ahaa ra-iisul wasaaraha waxay dowladdii federaalka usoo guurtay ilaa wan yar bay ku qaad wax yar bay ku qaadatay ilaa heer ay dowladdii lagu helo isku taagto ee federaal buuxdo dowladdii soomaaliya ay noqotay marka wixii markii loo guntado oo daacad laga yahay oo aan maaragtay la isku xiran yahay waxaan aaminsanahay baarlamaankuna bishaan waxaan u malaynayaa labaatan iyo toddobada december mase november taas ma sheegi karo bishii inay u fadhiisanayaan axsaabta siyaasadeed laga doodayo dhinacaana loo guurayo asxaa axsaabta siyaasadeed oo xisbiyada badan loo guuri doono haddii ilaahay yidhaahdo haddii maaragtay maaragtay diyaarna loo yahay waxqabadka soomaaliya annagoo intaa dhibaatooyin kusoo jirnay oo baaba iyo burbur kusoo jirnay annaga dadkayagaan birmageydada ah dumarka iyo caruuraha iyo odayaasha iyo dadka waaweyn soomaaliya ay ku aada ugu baaba'san yihiin dibadana aan ku baaba'sannahay waxaan aaminsanahay haddii madaxda soomaaliya caawa joogta muqdisho ku nool iyo golaha shacabka oo soomaaliya codka annaga wakiilka naga ah haddii ay diyaar u yihiin in loo guuri karo axsaabta siyaasadda ee xisbiyada lana gaari karo lana dooran karo xisbiyaduna soo bixi karaan
waayahay ismahaney kolley waxaanu ognahay waxaa jira hadda dowlad goboleedyadii in la dhisayo qaabka laakiin waxaa laysku mari laayahay oo dadku aada ugu jaho wareereen xuduudadii gobolkaasiyuu raacayaa halkee ku egyahay dowlad gobolladaasi imisay kami imisaa ka mid noqonaya yaase aan ka mid noqonaynin weli imay soomaali isku haysato waxaana la rabaa twenty sixteenka meel kasta oo soomaali degan tahay in food laga qaado caqligal ma tahay xilliga hadhay iyo soomaaliya markaad dib u eegtid qaraxyada ololka dhibka ka dhacaya in ay diyaar u tahay in la qaado food meel kasta oo soomaali joogto mise kolley baarlamaankii ayaa dib loogu soo celinayaa oo iyagu hawshooda qabsanaya
soomaalidu waxay ka dhuntinaysaa cabdirashiidow waa baarlamaanka horta hore waanu ognahay soomaaliya in federalism laga sameeyey oo dowlad goboleedyo loo sameeyey dowlad goboleedyadaasna waxaa keenay dagaalkii sokeeye oo daba dheeraaday ilaa sagaashan iyo labadii ilaa hadda socday ilaa sagaashan iyo labadii socday bilowday dagaalkan la yidhaahdo dagaalka sokeeye dagaalka sokeeyaana keenay maanta soomaaliya inay federalism noqoto oo waxay noqotay maxaa la xaq xal xaq maahe waa xal xal bay noqotay xaq maaha soomaali anagu mid baan u rabnay inay soomaaliya noqoto oo soomaali dimuqraada soomaaliya la dhihi jiray barisamaadkii taasaan doonaynay laakiin xal bay noqotay in la sameeyo dowlad federaal ah soomaaliya si loo kala badbaado dagaalka sokeeyana loo dumiyo loo damiyo laakiin haddii dowlad goboleedyadii maaragtay lasoo dhiso oo ay ku heshiiyaan waxaa anaga maanta na horboodaya oo wax noo wada ragga weeye ragguna markii ay isugu yimaadaan shirarka shafka isa saarayaan oo waa wada saaxiib oo waa wada qoslayaan markay isugu yimaadaan kursigana waxa weeyaan nin walba ninka kale inuu xabad ku dhuftaad moodeysaayo siday maaragtay isaga soo horjeedaan dhinaca siyaasadda iyo baawarka marka waxa weeyaan waa ereygii wilwaal uu ku yidhi gabadha cadka ragga xalaaleeya hala ii keeno ragga ragga maaragtay ragga xariiriya hala ii keeno ay u keentay intuu nin walba jeeni keenayo nin walba uu keeno sarar keenayo nin walba wax u keenayo aakhirkii gabadhii kale ay keentay hunguri marka raggii waxaa xiriiriyey waa hunguriga weeye dhibaatada maanta wadanka soomaaliya haysata oo ay la degi la-dahayna waa baawarka weeye nin walba soomaaliya nin walba wuxuu doonayaa ama inuu madaxweyne noqdo ama inuu dowlad goboleedka madaxweyne ka noqdo ama inuu adigu dhibaatada maanta soomaaliya ka jirta rag baa wada laakiin haddii ilaahay ay ka baqaan oo ay arkaan maanta dhibaatada soomaaliya iyo silaca maanta adduunyadana aynu ka lahayn baasaboorkeena warqad lagu dhufanayo fiisada lagu dhufanayo ayna baasaboor lahayn ayna hawadii meel maaragtay laga maamulo lahayn oo aynu ciidamo lahayn oo kuwa badda ah iyo kuwa maaragtay militariga ah iyo kuwo kale midna aan lahayn soomaaliya maantay waxa heerkaana gaarsiiyey waa raggii weeye oo maaragtay aan isdhihi karno ayagaa na baabi'iyey laakiin maanta hadday wax kasta daacad ka yihiin soomaaliya waa qoys soomaaliya waa waa xidid iyo xigaalo waa wiil iyo seedigiis waa wiil iyo abtigiis waa la iswada dhalay nin maantay maaragtay aan dhihi karno waa dad islaama waa hal luuqaday leeyihiin hal diin bay leeyihiin hal af bay leeyihiin marka wax kasta raggu hadday diyaar ka yihiin waa lagu dhamayn karaa waxa waxaa heshiin karaa waxaa heshiin karaa dowlad goboleedyadaa heshiin kara waxaana waxaana axsaabta siyaasadana waa loo guuri karaa dowlad fiican oo khayr qabtana oo daacadana waa soo baxaysaa weliba axadii baarti uu hogaaminayo haddii ilaahay yidhaahdo wayahay woo soo noqon doonaa doorashooyinka su-aalo kale ayaan kaa weydiin doonaa haddii aynu dib ugu noqono ururkiina imisa ayaa dowladeed ee dunida ka jira ama urur gudahaba ka jira ama dowlad goboleedyada gudaha ka jira xidhiid intee la eg baa leedihiin urur ahaan urur ahaan dowladaha afartan iyo afar dowladood oo ku jira liberal liber african liberal networka waa xiriir baan la leenahay liberaalka adduunyada kale oo another bartiga adduunyada kale eurobe america australia kulli waa la leeyahay xisbigu member buu ka yahay soomaaliyana waa la leenahay muqdisho dhinaca kan meesha la yidhaahdo dhinacan goboladan dhexe waa ku leenahay waa ku leenahay dhinacan koonfurta galbeed waa ku leenahay meelo badan baa hadda xisbiga axdi laga furay insha allah yurubna waa tegaynaa scandinavianka maraykanka waa usoo soconaa iyadana insha allah australia canada meelo badan baa insha allah xisbiga laga furi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waayahay iyada kolley waad og tahay soomaaliya waxaa dowlad goboleedyo ayay usii badanaysaa dhinac kale ayaaba jira oo le soomaaliya kama mid nihin xisbiyada ayaga ururada ka jira somalilandta xiriir intee la eg baa laleedi
shirkii istanbul lagu qabtay soddon iyo kowdii bishii shanaad labadii kun iyo labayo tobankii oo ay kasoo qayb galeen madaxweynihii dowladii transitionka federaalka gobermanka ay kasoo qayb galeen way kaga soo qayb galeen xisbiga la yidhaahdo kulmiye waa uu ku leeyahay maaragtay member buu ka yahay liberaalka african liberal networka inta kalena waa kasoo qayb galeen oo odayaal isimadii xataa soomaaliya markaa kasoo qayb galeen markii bishii soddon iyo kowdii labadii kun iyo labayo tobankii ahayd oo waxaa kasoo qalay waxgarad baa kasoo qayb galay siyaasiyiin baa kasoo qayb galay adigu soomaali weyn oo dhan baa kasoo qayb gashay markaas waa markii laga baxayay dowladii ku meel gaarka ahayd loona guurayay dowladii federaalka ahayd inay lugaheeda isku taagto soomaaliya ay noqoto dowlad buuxda wayahay ismahaney haddii aynu weli somaliland baynu ku dhex jirnaaye ururka hadda talada haya xisbiga talada haya ee kulmiy waa soomaali ahaan buu kasoo qayb galaa mise somaliland buu uga soo qayb galaa xisbi ahaan maya somaliland ahaan ase dowlad goboleed ahaan bay u tahay ma aha somaliland ma aha dowlad buuxda ilaa hadda somaliland looma aqoonsan laakiin xisbigu waa kulmiya asagaaba baarti kamid ah somaliland marka magaciisa ku registraysan waayahay haddii aynu dhinaca doorashada weli ku jirnaa ama asxaabta kolley waan ku weydiiyey goorta ay doorashadaynu dhacayso waana idiin soo socotaa dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya adduunyadana kaa dhegaysanaya barnaamij nooceeya ayaad u haysaan inaad soomaaliya dhibaatadan ay hadda ku jiraan dad ka saari kara aad tihiin maxaad u sheegi kartaa waa ka saari karnaa because xisbiga cahdi ereyga cahdi la yidhaahdo waa cadaaladii horumarkii dimuqraadinimadii iyo iyo isqadarintii soomaaliya intaa hadda ma taallo laguma haysto marka intaas erey aan hadda kuu sheegay baan anagu xisbi ahaan ku soconaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaana kaloo aada barood ugu ahay in maaragtay aan aada ugu faraxsanahay anoo gabar ah maantayto in xisbiyadii oo dhan maanta soomaaliya ay badan yihiin ururadii xisbiyada soo baxaya in la iga soo magacaabay oo guddoomiyaha xisbiga axdi garabka haweenka soomaaliyeed dibadda iyo gudahaba laygu magacaabay aan jecel lahayna anagu gabdha ahaan inkastoonan ka boodan diintii islaamka iyo sharcigii islaamka aanan heer madaxweyne aanan maaragtay diintii maaragtay naga xanibeen laakiin wixii kale oon ku ku maaragtay maamuli karno ase gabdho ahaan inaan u istaagno oo aan maaragtay aan gab- heshiisiin gabdhaha anigu aan doonayo maanta inaan xisbiga ka sameyno haddii ilaaha yidhaahdo axdi oo aan rabno maaragtay in aan gaarsiino soomaaliya xataa anagu gabdho ahaan dib u heshiisiin aan raggayaga isu keenno oo aan dib u heshiisiin sameyno because raggii labaatan iyo shan sano dib u heshiisiin waa sameeyeen waa gaari waayeen wax kasta waa isku dayeen waa gaari waayeen laakiin hadda aan u taagannahay haddii allaha awoodala uu ogolaado in gabdhihii soomaaliyeed oo rixinka laha anagu rixin baan leenahay rixinkaasna wuxuu walaaleeyaa oo xiriiriye u yahay ilaahay nagu abuuray waxa weeyaan waa ninkayga waa wiilkayga waa walaalkay waa sodogay waa aabbahay waa in adeerkay iyo aabihiis iyo in adeerkiis iyo walaalkiis intaasoo family buu xiriiriya marka waxaa naga go-aan haddaan ilaahay yidhaahdo awoodala u ogolaado gabdhaha soomaaliyeed in oo weliba ah anigoo aan ka ahay xisbiga axdi aan guddoomiye ka ahay caawana ay dhegaysanayaan inaan maaragtay aan isugu nimaano gogol soomaaliyeedna aan fidino raggiinaan gacmaha isu saarno heshiisiino waayahay gogosha soomaaliyeed ayaynu ku dhex jirnaaye soomaaliya maanta dhibaatooyin badan baa ka jira marka laga yimaado qaraxyada dhibka iyo waxyaalaha ka socda waxaa ka jira dhulal laysku haysto yaa xukumaya dowlad goboleedkee xukumaysa dadkee xukumaya soomaaliya waad ogtahay dagaal sokeyaa ka dhacay haddii aan usi degdego khaatumo waxay ku jirtaa dhulka iyadu leh dhulkayga anigaa goosanaya waxaa ku haysata somaliland oo leh ingiriiskii ayaa dhulka ka talin jiray ee anigaa ka talinaya urur ahaan markii aad noqotaan dowladda soomaaliyeed aad la wareegtaan haddii ilaahay idmo talo nocee ayaa idin ku jira
khaatuma sool iyo sanaag iyo cayn awal anigu waan ka hadlay debate laga sameeyey afar sano shan sano ka hor baan umalaynaya inay ahayd home cable t v iyo royal t v ba labadaasba debate waan uga qayb galay laga hadlayay khaatumo markaas ay intaysa dhalanin khaatumo markaas laakiin ay soo baxday khaatumo waa dad nationa oo jira oo saddex gobol oo waaweyn leh khaatumo awal waxay kamid ahaayeen kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii markii la asaasayey dowlad goboleedka puntland khaatumo beesha khaatumo kasoo jeeda waxay dhiseen iyagoo isimadii ah shirkii isimada shirkii wadatashiga iyo shirkii doorashada oo ka dhacay sagaashan iyo sideedii puntland magaalada caasimada garowe ee puntland ka dhacay waxaa hogaamiyo u ahaa oo hormuud u ahaa odayaasha beesha kasoo jeeda sool iyo sanaag iyo cayn baa u ahaa wax ka dhisay iyo beeshii kasoo jeeday gado iyo beeshii kasoo jeeday dhinaca maaragtay kasoo jeeday dhinaca la yidhaahdo gado ka shishaysa nearly kenya u dhoweyd way ka yimaadeen adigu beesha shanta ay kudhakasoo jeedo oo u dhashay dhinaca puntland ay kasoo jeedaan way way kasoo qayb galeen marka haddii is-afgaran waa dhacay ama beeshii awalba ayagu ay diyaar u ahaayeen inay wax la qaybsadaan dowlad goboleed ay isugu yimaadaan shanta beesha ay kasoo jeedaba ay isugu yimaadaan haddii ay hagaagi weyday oo ay waxsi noqdeen xaq bay u leeyihiin inay maaragtay ayagu horta hore bal isu soo hagaajiyaan oo wax samaystaan markaasna soomaaliyana waxay wadaan dhaxdin bay wadaagaan oo waa dad wada ood wadaaga waa dad geeloodu wada cabo waa dad maaragtay wiil iyo abtigiisa isu ah weeye halkaana dhalashay wadaagaan dhinaca puntland marka taasi ayagay u taallaa waa mid ayaga ka go-da markay ayagu istaagaan meeshay ku darmanayaan iyo meeshay raaciyaan
laakiin isfahaney aan halkaa kaa yar dhexgale waxay ku shireen taleex bay ku shireen intaa aad sheegaysaaba odayaashoodii aqoon-yahankoodii doorasho ayay galeen baarlamaan iyo madaxweyne ayay samaysteen dhinaca puntland waa diidan tahay somaliland waa diidan tahay dowladana soomaaliyana waxa laysku dilay waa qabiil iyo dhul ee layskuma dilin waxyaalo kale ama anfac kale taasi miyaan ahayn khalad in dadka dhulkooda qof kasta loo ammaangeliyo meesha uu joogo dowladda federaalkayna sida ay aaminsan tahay oo ah hal gobol iyo wixii ka badan way ismaamuli karaan inay xaq ku taagan yihiin ay dhinacay iyagu rabaan ay maamulkay samaysteen ay xaq u leeyihiin midhamaa taas arrintaas
su-aashaas horta waa su-aal waxa weeyaan aada iyo aada u adag jawaabteeda laakiin waxaan kuu sheegayaa cabdirashiidow dhinaca puntland waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenka jooga doctor camey waa nin kasoo jeeda sool iyo sanaag iyo cayn ilaa wasiiro badan bay ku leeyihiin puntland sool iyo sanaag iyo cayn kasoo jeeda wasiiro badan baa ka jooga dhinaca puntland dhinacaas kale somaliland wasiiro badan baa kasoo jeeda laakiin waxa weeyaan is-afgarad iyadu ay beeshu yeelato oo ah dhinacyada badan oo maaragtay beeshaas kasoo jeeda sool shirweyne caalami ah intay isugu yimaadaan kuwa muxaafidka ah iyo kuwa mucaaradka ah oo kasoo horjeeda puntland iyo somalilandba intay isugu yimaadaan inay warcad samaystaan dee xaqna waa u leeyihiin in ay dowlad goboleedkooda iyagoo hadee waa saddex gobol weeyaan hal hal iyo gobol iyo bar baa la yidhi laba gobol baa la yidhi marka xaq bay u leeyihiin inay samaystaan taasina waxay ku xiran tahay sidii ayagu heshiis u dhex maro oo isu fahmaan waanan aaminsanahay dowladda hadda u dhalatay oo kamid ka madax yahay cali maxamed cali khaliif gallayr way jirtaa inkastaan weli loo aqbalin oo madaxweynihii soomaaliya isa kasoo baxeen in dooro maaragtay loo aqbalo inay dowlad goboleed tahay laakiin dee kolley anigu waxaan leeyahay beeshaas kasoo jeeda sool iyo sanaag iyo cayn ayagoo hana tashadeen shirweyne guudna ha samaysteen go-aanna meel ha isugu raaceen waayahay iyadoo debate adag ay tahay aanu jecelnahay maalin gooniya inaanu debateka kaaga dhigno aynu ku dhex jirno weli ururkii ururkii aan ku jirno ahdi gebagabadii iyo gunaanidkii ururka ahdi dadweyne badan baa ku dhegaysanaya qaar waa ku daawan doonaa maxaad leedahay oo aad ku soo jiidanaysaa oo aad leedahay ururka weymaad ka noqotaan oo soo gashaan oo u foodaan oo taageertaan waxaan aada u mahadinayaa dadweynaha soomaaliyeed oo caawa meel kasta iga dhegaysanaya oo maqlaya inaan anigu ahay gabar soomaaliyeed oo guddoomiye ka ah garabka haweenka soomaaliyeed dibadda iyo gudahaba axdi barty ahdi waan idiin sheegay cadaalada horumarka dimuqraadinimada iyo isqadarinta inuu yahay una taagan yahay insha allah haddii ilaahay yidhaahdo inuu soomaaliya yahay hiigsiga loo cusub oo loo socdo insha allah labada kun iyo lix iyo tobanka soomaaliya dowlad loo socdo lugaheeda isku taagta oo caadil ah oo cadaalad wax ku maamusha inuu axdi kasoo bixi doono madaxweyneheedu anoo ah gabarna gabdhaha soomaaliyeed oo caawa i dhegaysanaya meel kasta inaad soo gashaan xisbiga axdi aad ka member ka noqotaan aada i taageertaan aad ka noqotaan madax ka noqotaan aada iga cilmi badan tihiin dhici karto aada iga maskax badan tihiin aad dhici karto aada iga experiences badan tihiin ay u badan tahay marka inaynu noqono gabdhahayagu isu nimaano oo aynu noqono maaragtay annagoo ka tirsan axdi baarti aynu samayno shirweyne soomaaliyeed aynu samayno sanduuq furno lacag aynu aruurino donation samayno jaaratiyo aynu samayno ilaa raas gambooni ilaa raas casayr ilaa looyi cadana hooyooyinka dhiban kuwa dhalaya kuwa dhiigbaxaya kuwa qaxootiga ku jira kuwa caawa inta gaajaysan iyo caawa soomaaliya inta dharagsan waxaa badan inta gaajaysan baa badan inta waxbaratay iyo inta aan waxbaran oon qalin iyo buug haysan waxaa badan inta aan waxbaran oon qalin iyo buug haysan baa badan inta maaragtay badda ku dhammaanaysa dhalinyaradii soomaaliyeed iyo inta caawa ku hartay soomaaliya inta badda ku dhammaanaysa maanta badan marka waxaan idinka codsanayaa anoo gabar soomaaliyeed ah oo soomaali u siman oo rixinla hooyo ah oo anigu aanan qabiil lahayn inaad igu taageertaan xisbiga axdi axdiyo u socda madax caadilana ay ku jiraan una socda labada higsiga cusub labada kun iyo lix iyo tobanka soomaaliya madaxweyne ka noqonaya inaad igu taageertaan xisbigana aada soo gashaan allaha awoodala hadduu ogolaadana wuxuu noqon doonaa xisbigii ka noqda soomaaliya madaxweyne haddii ilaaha yidhahdo kuna guuleysta axsaabta siyaasadeed oo lagu qaban doono soomaaliya loolanka ka dhici doona labada kun iyo lix iyo tobanka haddii ilaaha yidhaahdo waayahay aada iyo aad baad umahadsan tahay laakiin hal su-aala ayaa tagis ahaan laygu soo diray oo la yidhi ila ula noo weydiye gabadha su-aashaas oo ah maanta soomaaliya sida aynu ognahay ayuu leeyahay dhegaystahani waxa xukuma oo talada ay ka qaataan oo madaxweyne kasta marka la dooro ay tagtaan iyo intaan la dooran ka horba ay tagaan iska soo xaadiriyaan fakradooda marka ugu horeysa ka iibiyaan dowladda la yahay etoobiya oo deriska nahay colaad adagna inaga dhexaysay idinka xisbi ahaan weli ma tagteen tala ma ka soo qaadateen haddii aydaan tala ka qaadanna soomaaliya sidee rabtaan imaad ugu guulaysataan talada iyo xukunka soomaaliya su-aasha maxaad ka jawaabaysaa
anagu etoobiya axdi ahaan weli etoobiya ma aanan tegin etoobiya waa sax waa dowlad hore oo soomaaliya dhibaatooyin badan ay kala soo kulmeen oo gumaysan jirtay weye ilaa haddana ay gacantii dhinaca deegaanka soomaaliya galbeed ay gacanta weli ku jirto aysan ka madax banaaneyn etoobiyana maantayto soomaalidu waxay noqotay nimbuka boqol u teli maanta etoobiya kenya africa oo dhan igad soomaaliya maanta waxba gacanta uguma jiraan hadday tahay badda hadday tahay hawada hadday tahay dhinac kasta soomaaliya maanta waa loo taliya waa nimbukay boqol u teli bay noqotay caraana inagu dhacday caradii ilaahayna ilaah waxaan ka codsanaya maanta dadweynaha soomaaliyeed fiirsana dhegeysanaya qol maaragtay caaweyta dhegeysanaya dhegeysanaya caaweyto doodan maaragtay interviewgan aad ila yeelatay dhegeysanaya waxaan ka codsanayaa in lasoo duceeyo oo ilaahay inuu bogeyno burcad isu mariyo dad isku idiina isku afa isku dhalasho ah oo isdagaalaya maantay soomaaliyana ay ahay dowladii ugu weyneed seventy sevenkii ciidamadii soomaaliya waa ciidamadii ugu badnaabay ahaayeen soomaaliya africa ugu badnaabay ahaayeen maantana ciidamadeedii way cagacad yihiin oo kaba ma qabaan oo kuwa bad ma haysano oo kuwa cir ma haysano oo maantay nimankii kenya iyo etoobiya caawa muqdisho dhex jeefa oo dhex jooga oo madaxdayadiina waxaa lagu qaadaya kaarayaal baa lagu qaadanaya waa kind of caro waa nooc caro ah weeyaan dhinaca ilaahay inooga timid ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu naga dulqaado haddii aynu isku af noqono isku qalbi noqono aan qalbigeena iyo afkeenu isla jiro toban qof baad waddanka samayn karta waxu hagaajin karta toban qofoo isku afoo isku qalbiya laakiin intaasoo milyanisoo soomaaliya ah oo aan isku af ahayn oo isku qalbi ahayn oo kala socda wax u hagaagaya habay haba yaraatay ma jirto taasi waa wax alla weynaa waaxid aha ku xiran weeye inuu ilaahay culayska iyo iyo gumaysiga maanta soomaaliya gacanta u gashay inuu alla ka dhex ka dhex saaro
waa yahay dhismahaan cabdiraxmaan bootan ayaanu waxaanu la yeelanaynay waraysiga iyadoo ah german somali women oo ah cahdi badi in u k an international ayay tahay ayaanu waxaanu la yeelanaynay waraysi waraysigaas oo ku saabsanaa ururka ahdi iyo waxyaalaha uu ku saabsan yahay haddaba waxaa ka qaadaya waxa weeye waa madasha sigisti iyo yaasiin ducaali intaynaan ku kala tegin waxaan u mahad celinaynaa websaydyada had iyo jeer ummadda gaarsiiya wararka si hufanna u gaarsiiya dadka aan maanta ku jirin iyo dadka ku jiraana ay dib u dhegaysan karaan waa xaggee bay ka heli karaan waa saadaal news ceegaag waa kan shaalay online waa real taleex waa waa caasimadda iyo kuwo kaleo aada u fara badan ayaad iyagu xiriir kala yeelan kartaan meesha aad ka dhegaysan kartaana waa halka haddaba waxaanu arrintan had iyo jeer inoo fududeeya iskuma soo xidha waa madasha sigisti oo siyaasadda caafimaadka iyo bulshada dadka qof kasta oo wax u qabanaya ay ummadeeda gaarsiiyaan wararkeedana gaarsiiyaan waktina u huraan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba madasha waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ismahaan cabdiraxmaan ruutaan oo waktiga fursadanana siisay aad iyo aad ayaanu kugu mahad celinaynaa waraysiga qiimaha leh oo aanu kula yeelanay waa anigoo ah yaasiin ducaale waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu